asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadde waana xubinteenna murtida maanta ee hadba siday inoogu imaato aynu u marino waana xubinta haddii rabbi idmo ugu yaraan tusaale dadban ama mid toosa ama ku daahan ama ku dahsoon mid un aad ka dheex arkayso waa haddii aad tahay mid dhadhamiya afka hooyo amaba mid dhuuxaansada afka hooyo ama mid dhiiga ereyada afka hooyo amaba aad tahay mid ku dhaataa hiddihiisa iyo dhaqankiisa gungaadhka weyn leh intaasoo nooc ayay u kala baxayaan xubnaha murtida maantuna waa kuwo horay u jiray kuwo dhex u soo baxay kuwo maanta soo dhacay iyo kuwo kaleento oo fara badan oo dhankii laga raacaba dhudhuniyo taako loo dabaalan karo ama dhudhuniyo taako daf loo dhihi karo waana xubnaheenna murtida maanta ee halkan aynu ku qaybsanno middeennan maantana idamka iibi waxaa la yidhi oon ku soo qaadanaynaa saddex baa saddex lagu furaa saddex saddex baa lagu furaa baa layidhi saddex saddex baa lagu furaa waa furitaanku dee waa noocyo badan yahay ha u qaadanin un dhankii hiblaayo waa la furaydii taa ha u arkin sidaa ma ahan waxaa la yidhi saddex ayaa saddex lagu furaa saddexda saddexda lagu furaayey maxay tahay balaan isla eegne waxaa la yidhi qalbi haween qarash baa lagu furaa oo haddii show qalbiga haweenku uu lacag arko ama dhaqaale loo dhiibo ama maaragtay aad iyo aad waxay rabaan oo dhan la dhaho hoo dee farxadoodu ma dhammaato saasay ka dhigan tahay waadna garanaysaano ninka gacanta adag de waa bakhaylo haweenku waa necib yihiin iyo qorqodahaba siaan isla ognahay labadaaba aad iyo aad dumarku uma jeclo marka waxaa la yidhi saddex saddex baa lagu furaa saddex saddex baa lagu furaa haye qalbi haween qarash baa lagu furaa oo de gabadhu qarashkay rabto ayaa la siiya kuma jirto haddii aadan lacag bahaysan dee haddaadan lacag bahaysan gabadha waxba kamaad hagraninoo iyagoo way ku aragtaayo indhaheedaa markhaati oo arkaysaa maqlaysaa weeye laakiin haddii aad waxhayso nin xoola haysta tahay lacagtiina gabadha aad kala bakhaysho ama aad ka xaasido dee bakhayl ayaad noqonaysaayo bakhaylka gabdhuhu nacbaayeene gacangeedka ay dhihi jireen kii unbaa lagugu qiimayni qalbi haween qarash baa lagu furaa qufulna furaa lagu furaa waa qufulna fure ayaa lagu furaa bay inan leedahay waa midda saddexaadee qowlna runbaa lagu furaa ayay xubintu ina leedahay markaad si fiican u dheegto ama aad si fiican u dhuuxdo ama aad si fiican u dhadhamiso dee waadba aragtaayo waa adigaa arkahaya sida ay isu keeni karto oo qalbi haween iyo qarash siday isu qaabilahayaan adaaba ogo haweenku aad iyo aad ayay dhanka qarashka ugu nugul yihiin olow hadda dee waxoo dhanba rag iyo haweenba aan la isdhaamino damerii labadiisii dhegood la yahay qalbi haween qarash baa lagu furaa waa midda labaadee qufulna furaa lagu furaa dee quful un waa inaad furo u heshaa waa hadduu quful caadi a yahay ousan mid qarra oo siliga haddii la geliyo iska furmahaya uusan ahayn qufulna fure ayaa lagu furaa bay xubintu ina leedahay iyaduna waa gar oo waad garanaysaa inay taasi aad iyo aad mid u habboon tahay waa midda saddexaad ee qowlna run baa lagu furaa qowlna run ayaa lagu furaa sababtu maxay tahay dee waynu ballannay markaan maanta labadeenu ballannay waa inaan runtii ka dhabeeyo haddii kale qowlku beenaalaan ahayo ma furnaba dee ballantaydii ballan furantay ma ahan ilaan qowlku waa ballan qowlki aan isku ogeyn wixi aan isku ogeyn haddaan run ka dhigi waayo aan ka soo bixi waayo marka waxay noqonaysaa inuu qowlkii sidii u xidhan yaho aniga laftaydu aanin xujoobay oo xidhan noqday taasina waa ay iska caddahayoo mid la beenin karo ma ahan saddex saddex baa lagu furaa qalbi haween qarash baa lagu furaa qufulna furaa lagu furaa qowlna run baa lagu furaa ayay xubinteennani ina leedahay maahmaahda maanta ayaan ku soo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamka eb waxaa la yidhi sonkor awr wuu sidaaye sarmaan qodaxluu ka daaqaa sonkor awr waa sidaaye ama sonkor riti wuu sidaaye sarmaan qodaxluhu ka daaqaa